دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey qaybo ka mida gobolka baay kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo banaanbax lagu diidan yahay badda loo saxeexay xabashada ethoobiya kaas oo ka dhacay degmada buulafulay ee walayada islaamiga ah ee baay xildhibaana ka tirsan dowladda federaalk ayaa si kulul uga hadlay arrinta cabdirashiid janan oo lagu la-yahay dalka kenya waxaa la baahiyey qaybta afar iyo tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada buulafulay ee walayada islaamiga ah ee baay dowro socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo soo xiray ciidanka xisbada ee walayada islaamiga ah ee gedo askar ka goosatay dowladda federaalk ah ayaa lagu soo bandhigay qaybo ka mida walaayada islaamiga ah ee hiiraan dagaallo boqolaal askari ay ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka ethoobiya iyadoo in ka badan laba boqol iyo labaatan ruux ay gaajo ugu dhinteen gobolka tigree ee waqooyiga dalkaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey qaybo ka mida gobolka baay har ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ninkan qaraxa lagu weeraray gurigiisa ayaa ka mid ah agaasimayaasha ee laboorka magaalada baydhabo waxaana lagu magacaabaa ibraahim badmadoobe sarkaalkan qaraxa lala beegsaday ayaa ka badbaaday hase ahaatee waxaa burbur xoogan soo gaaray gurigii lagu beegsaday isla baay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xere ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay ciidamo ku sugnaa halka loo yaqaano ceel mashruuc ee degmada qansax dheere ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalo lagu soo bandhigayo banaanbaxyo lagu diidan yahay badda loo saxeexay dowladda xabashada ethoobiya kaas oo ka dhacay degmada buulafulay ee walayada islaamiga ah ee baay waxaa ka waramaya cabdifataax faarax
ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا يريب بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار muuqaalkan oo la daawan karo qadar koob iyo toban daqiiqo ayaa lagu soo bandhigayaa isku soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeedo damaca ay dowladda xabashida etoobiya ku doonayso inay ku qaadato xeebaha soomaaliya boqolaal ruux ayaa isugu soo baxay fagaaraha iyo waddooyinka waaweyn ee ku yaala degmada buulafula ee wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo dareen carale ka muujiyey heshiiskii xaaraanta ah ee adis ababa loogu saxiixay etoobiya inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya sheekh maxamed garaar oo ka mid a culimada ayaa ka hadlay cadaawadda dowladda xabashida etoobiya ay u qabto islaamka iyo ahdaafta ay higsanayso cadowgana kala daran yahay cadowgaasina waa kufaarulxabasha waa saliibiyada iyo nasaarada xabashada nimankaasi gaalada ah ee halkan bariga afrika nugula nool oo weligood aan doonaynin halkaa inuu cid muslimaba ku noolaato oo aabbiyaashooda iyo awowyadooda ka soo dhaxalay hooyadooda ka soo nuugay cadaawadda islaamka iyo islaamka in la baabiyo la tirtiro cadowgaasaan leenahay walaalayaal waa in lagu baraarugo cadowgaasi ahdaafta uu rabo inuu xaqiijiyo ilaahay uma xaqiijiye ahdaaf oo diiniya baa ka mid ah waxaa ka mid ah ahdaaf oo dhulballaarsiya baa ka mid ah dhammaan wixii soo maray hoggaamiyaal waxay ku fikirahayaan geeska afrika bariga afrika dhulkaani in laga baabiyo laga tirtiro diinta islaamka iyo dadka muslimiinta in laga tirtiro dadkaa marka waxay ku dagaalamayaan daaquud bay ku dagaalamahayaan annagana waxaan ku dagaalamaynaa fii sabiilillaahi baan ku dagaalamaynaa dagaalka waxaa la rabaa nin daaquud u dagaalamay inuusan naga sabar badaynin inuusan naga dagaal badaynin inuusan naga dadaal badaynin inaan u taagnaanaa la rabaa maalin iyo habeen qadiyaddeena inaan u taagnaanaa la rabaa yaa soo diyaaru ma ahin soo diyaaru ma ahin soo diyaaru ma ahin sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka degmada buulafula ayaa dhankooda ka waramay shucuurkooda ku aadan badda la siiyey dowladda xabashida etoobiya maanta hadda waxaa banaanbaxan looga banaanbaxayaa etoobiya etoobiya meesha hadda iyada ay damac ay u leedahay meeshii waxaa waaye hilib aariir ee lagu sii waayey meesha hilibka aariirka ee lagu siiye oo hadda maanta haddii damac ay u leedahay haddana raggii shalay hilib aariir in la cunu ku baray haddana waa joogaa sidii u joogaa etoobiya dhul soomaali ma qaadan kartid ha isku lugoynin ha isku lugoynin han ha ku lugoynin wax ku siin karana male murtadna wax kuma siin kara badda shareediya mee ogaada badlenka aalen dhulka dhanba la haysada dhulka dhanga la kadeganye dhulka dhanga la gadi marka hadda deegaamada dhanga gadan gobollada oo dhanga gadan meel walba ama dheera la gadi kulli ma inay ku baahanyaa isticdaad ama diyaargarow iyo degaal la diyaargaroobo dagaalkaasoo runtii laka xoreeyow dhulka muslimiinta oo gaaladun haduuli laka ka xoreeyow waxaad ogaanaysaan etoobiya meesha aan geynay aan ogahay caasimadda labaad etoobiya aan geynay waddanka dhan aan ku xoraynay maanta waddankeenna ku soo kibrayso raggii meesha ku geeyaa maanta diyaar kuu ah gaal gaal nalay baa tahay allah ha ku baabi'iyo gaaloo dhan allah ha jibiyo gaaloo dhan allah ha jibiyo etoobiya allah ha jibiyo wii raacsan allah ha jibiyo waxaana meesha ka marnayn aragtida dadweynaha ka soo qayb galay isku soo baxa kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar iyagoona sheegay in etoobiya aysan si sahla ku qaadan doonin dhulka soomaaliya ayna ka hortegayaan damaca xabashida itoobiya waa dowlad kirishtaan ah waa cadowga soomaaliyeed oo soo jiraanka ah marka sageen gooriyay noo dhahay in badaana dhisi diyaaran yihiin dadka muslimiinta ee geega bilaabaha kusuubi magaalada boolifuraay ee goxrinta gobolka baay may diyaaran ayana in itoobiya iska difaacaan iyo diyaaran kayin maanta halkan waxaan u soo istaagnay mudaaharaad oo ay tahay mudaaharaadaasi baddeena waxaa la siiyey etoobiya uu ka gatay muuse biixi waxaan leenahay habeenkii xalay tagay ay kaala mid tahay inaad dhulkeenna baddeena aad etoobiya aad ka gadid waa kaa haaraan xasan garguurta iyo kulli murtadiinta waxaan leeyahay beentiin waay dhulkeenna dad ma siin karaysiin waxaa jooga soomaaliya wiilaal mujaahidiina waxaa jooga wiilal oo naftooda huraya oo diintooda iyo dalkoodaba u dagaalamayo leeyahay shacabka gaalada etoobiya haddaad u bannaanbaxdeen dhulkeenna in la siiyey annagana waxaan u bannaanbaxaynaa dhulkeenna inaan ka soo ceshanno muuse biixi dhulkan iskama lahan annaga ayaa iskale innaga ayaa u dagaalamayna insha allahu tacaala mujaahidiinta ayaan waxaan ka sugaynaa soo celinta dhulkii oo bixiyey muuse biixi oo weliba dhiig ah insha allah
wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si isku mid a uga dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo heshiiskii etoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya kanaalka wararka ee alkataayib ayaana horay u baahiyey muuqaalo badan oo ku saabsan arrintan
xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa si kulul uga hadlay arrinta cabdirashiid janan kaas oo lagu la'yahay dalka kenya cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya cabdulaahi ismaaciil fartaag oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare islamarkaana ka soo jeeda gobolka gedo ayaa si adag uga hadlay xaaladda wasiirkii hore ee maamulka jubbaland cabdirashiid cabdinuur janan waxa uu sheegay inaysan xaq ahayn in muwaadin soomaaliyeed lagu haysto dalka kenya isagoo intaa ku daray in haddii uu galay qalad lasoo taago maxkamadda laguna qaado dembiga uu galay fartaag ayaa sidoo kale fariin u diray dowladda kenya isagoo ka codsaday inay si deg dega u soo daayaan janan oo haatan xaaladiisa walaa xooga laga muujinaya maadaama lalayahay waxaan mar labaad u baaqaynaa dadka hadda aan soo magac dhabay iyo dowladda kenya dhammaanteed inay si deg deg ah ku soo daayaan muxuu ahaa cabdirashiid xasan cabdinuur oo muxuu ahaa si shuruud la-aan ah weliba ay ku soo daayaan hadduu dembi galayna dowladda soomaaliyeed baan nahay waa dhisannahay waa jirnaa waa inay nagu soo wareejiyaan annaga oo halkaan mataqaanaa wax ay ku sheeganhayaan halkaan ay ku soo wareejiyaan laakiin sax ma ahan in kenya lagu dhexaysto oo lalayahay sax ma ahan sidoo kale xildhibaan kale oo sheeganaya inuu matalaya cabdirashiid janan oo isna ka hadlay shirka jaraa'idda ayaa sheegay in kenya ay ka rabaan in maxkamad la soo saaro ama la soo daayo waxuuna sheegay sababta loo xidhay qof haysta sharci waxauu intaa raaciyey in afar labaatanka saac ee soo socday sida ugu dhaqsiimaha badan ku sii daayaan annagu kenya xuduud waxaan la leenahay shan boqoloo kilomitr ku dhow dadka in laisku diro oo la kiciyana ma rabno annagu waxaan rabnaa kenya sida ugu dhaqso badan shuruud la'aana in cabdirashiid janan kusoo daysato maalin walba annaga leadershipka yagana ma xidhan karaan mana haysan karaan daris baan nahay darisnimada iyo dadnimada ha ilaaliso waxaan kondheem garaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba sababta uu xiran yahay cabdirashiid janan oo sharci darro ah haddii uu dalka kenya oo uu sharci ku haysto oo uu degan yahay khalad uu ka galay waa in maxkamad lasoo keenaa waxaa sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay xildhibaan kale waxuuna dowladda kenya ugu baaqay in cabdirashiid jawaab ka bixiyaan saacadaha soo socda isagoo intaa ku daray in wixii dhexmara mas-uuliyaddeeda qaadaysa dowladda kenya cabdirashiid waa inay jawaab ka bixisaa afar iyo labaatan saac gudahood hadday ka bixin weysa wax alla wixii soomaaliya iyo kenya ka xumada dowladda kenya mas-uuliyaddeeda qaadaysa ku dhowaad toban maalmood ayaa la laayay cabdirashiid cabdinuur janan oo ka mid ah siyaasiyiinta shisheeyaha u shaqeeya ay taariikhda madow leh kaas oo mar ka mid ah maamulka kenya ay dhisatay ee jubbaland
waxaa la baahiyey qaybta afar iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool degmada buulafuulay ee walaayada islaamiga ah ee bay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
kanaalka kataa'ib al akhbaariya ayaa soo saaray qaybtii afar iyo tobanaad filim lagu soo bandhigayo gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad ka sameeyey degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga ah ee bay filimka ayaa hordhiciisu lagu soo bandhigayaa sheekh maxamed garaar isagoona sheegay in ay dadka iskaalmeeyaan kuna sabraan qadarta allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إله بان أم هذين سبحانه وتعالى ثم بعد الله سبحانه وتعالى وحان أم هذعلينا حركة الشباب المجاهدين ومانطا dadkii ku waxyeeloobay fatahadihii iyo daadadkii roobabkii tirada badnaa ka dhashay taasoo ka tarjumayso dhaqanka suuban ee islaamka ka tarjumayso iyo sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam tacaaliinta ku sugan dad ka tarjumahayo weeye marka waxaa laga rabaa dadka muslimiinta inay noqdaan kuwo isku naxariisanaya inay noqdaan naxariistana waa in waxna la istaro wixii anfaci oo dheef ah in laistaro wixii dhibena a walaalka ka difaacdo waxaa sidoo kale filimka qaybihiisa dhexe lagu soo bandhigayaa dadkii la gaarsiiyey gurmadka iyagoona dareenkooda ka hadlay una duceeyey gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab cusmaan maxamed cabdulle dadkii danyarada oo soo baraka ayay ahayd alxamdulilah lacag fara badan alana siy alxamdulilah ilaaha mahadle guul iyo gargaar allah siy gaaladani jab iyo burbur allah ku rida
waxaa si dardar leh ku socda u gurmashada dadka masaakiinta ah ay fatahaadu saamaysay iyagoona loo geynayo gurmadyo kala duwan kuwaas oo ay ka socdaan wilaayaadka islaamiga ah dowro socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo soo xiray ciidanka xisbada ee walaayada islaamiga ah ee gado waxaa ka warramaya mahad cubayd dowradan diiniga ah oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo soo xiray ciidanka al amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ee ka howlgala wilaayada gado waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah munaasabadii lagu soo xirayey dowladdan ayaa waxaa ka qayb galay culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad ugu horrayn maamulihii dowladda ayaa soo gudbiyey duruustii ay ciidanku qaateen intii ay dowladdu socotay waxaana ka mid ahaa kutubta uu sheegay muddadaasii koobneed duruustii aan kusoo qaadanay waxaa ka mid ahay si guud ahaan waa saddex bilood insha allahu tacaala muddada ay socotay bishii koowaad waxaan soo qaadanay kutubada kale ah usuulu thalaatha iyo kitaabka khudu caqiida arbaciinu nawowi islaaxu lmujtamac khulaasatu nuuru lyaqiin juska koowaad ee siirada nawowi calayhi salaatu wasalaam kitaabka fiqhu lmuyasarka adduruus lmuhima licaamati lumma tafsiirka qur-aanka oo hal jus ah tadbiiqii qur-aanka kariimka iyo maxaa la jiray tasxiixii nudqigana waa barbar socday intaasi bisha koowaad duruustaasaa noo baxday sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa la dardaarmay ciidankan loogu tala galay inay bulshada faraan macruufka xumaantana ka reebaan sidaa darteed akhlaaqda inaan hagaajinno
markaan la dhaqmayno mujtamaca markaan la dhaqmayno ca- reeraha iyaga iyo caruuraha iyaga la dhaqmayno markaan la dhaqmayno maaragtay maxaan ku raha ummadda inteeda kale waa lagama maarmaan arrintaa iyada waa arrin muhiima inaan fahamno xusnulkhuluq waa shay muhiima weye waxa aan xambaarsannahay waa mas-uuliyad waa xilal xilkaas la xambaarsan yahay in laga run sheego u baahan yahay marka hore isaga marka hore in laga run sheego aaniyan cidda loo xambaarsan yahayna in loo run sheego ammaanada aan wadno oon xambaarsannahay inaan u run sheegno oon kaga run sheegno
nabadoon indhayare oo isaguna ah waayejoog xilligan sagaashan jir ah ayaa ciidanka kala hadlay arrimo muhiim ah ciidan baad tihiin ciidanku waa derbi waxaan rajaynayaa derbigaas inaad noqon doonto derbigii diinta ilaalinayay oo ku wareegsanaa diinta inaad noqotaan baan rajaynayaa dadkooda kuwii u adeegi lahaa ilaalin lahaa dulmiga ka ilaalin lahaa u jilcanaan lahaa ka warqabi lahaa inaad noqotaanna waa ku talinaya dadka maanta jooga waa saddex nin maanta yaqaan berrina yaqaan nin maanta yaqaan oo aan berri aqoon nimaan maantana aqoon berrina aqoon dadku saddexdaa weeye asal mid afraad ma jiro kuwii maanta yaqaanay oo berri yaqaanay allah idin waasaa idiin soo jeedinayaa ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
waxaa lagaa rabaa qur-aanka inuu dhadhan agtaada ku yeeshto waxaa lagaa rabaa qur-aanka inaad jeclaato waxaa lagaa rabaa dadka ehel qur-aanka inaad jeclaato waxaa lagaa rabaa ciddii ilaahay ka fog inaad nacdo intaasuu qur-aanku ku faraya macnaha meesha maanta aan joogna aan ka soconno waxaa u soconaynaa inaan cilmiga dalabkiisa sii badino inaan noqono dulaab isu haddana aan u soconno shayuuq inaan noqonaa lagaa rabaa macnaha aad baan ugu faraxsanahay runtii rag dhallinyaro ah ee waxaa weeyaan cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala saan u soo diyaariyey saan u baranayo ayagoo ma ogtahay mashquul kala duwan jiro haddana sidaa isu diyaari waxaanu leenahay jazakum allahu khayran aad baan idinku faraxsannahay cilmiga markaas sii wada ma ahan markii ugu horreysay oo ciidanka ka shaqeeya faridda macruufka iyo reebidda munkarka dowrooyin loogu qabto wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab
askar ka soo goosatay dowladda federaalka ah ayaa lagu soo bandhigay qaybo ka mid a walaayada islaamiga ah ee hiiraan mubaarag cumar ayaa ka waramaya askartan oo isku soo dhiibtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay qayb ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan askartan oo duruufo adag soo maray ayaa ka mid ahaa ciidamadii tababarka loogu qaaday dalka uganda eritrea iyo masar kuwaasi oo qaar ka mid ah ay ku dhinteen dagaalada u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda halka kuwo kale oo badan ay ka baxsadeen furmaha dagaalka maxamed idriis aadan ayaa ka mid ah dhalinyaro meelo kala duwan ka soo jeeda oo laga qaaday magaalada muqdisho kuwaasi oo tababar loo geeyey dalka eritrea Ee, maanta laba xabo runti iyo koob shaa subax haddii cuntid galabtina qaanda bariisaa lagu siinaa xasaasiyow lee xasaasiyo uu kicay korkaa ee barbarare xakaakeyn wax la dhaha macnaha candhee u yaqaanin ayuu aa igu dhacay Ee, marka rafaad badan aan la kulmay intii meesha aan joogaan dhahay soomaali hal mar yaa igeeyey macnaha ma ka raba hataa qori hataa kama rabo yaa igu qaada diyaarad ciidanka heerkaa soo gaara baahi daraaddeed wax baxsado waa jiraan aad iyo aad boqol camal waa gaaraan dadka baxsaday oo macnaha oo lasoo qabtay oo la dilay oo god lagu riday haa dadna macnaha waa soo baxsadeen oo soomaali waa soo goleen dadna xaduudka lagu qabsaday haddii macnaha adoo baxsaday oo ordaan dee lagu arka waa lagu soo qabanaa god oo macnaha waxaa jira dadka lagu rido oo indhoo la noqonaa godkaasaa lagu gelinaa indhaha gebkaa dhahaa god dhulku wa cabdikariim maxamed jeyse oo ka mid ah ciidamada xasan sheekh uu u xilsaaray amniga magaalada muqdisho ee lasoo bandhigay ayaa sheegaya in markii laga qaaday magaalada muqdisho loo sheegay in la geynayo dalka imaaraadka carabta balse laga dejiyey waddanka uganda halkaasi oo ay kusoo qaateen tababar dhibaato badan ay kala kulmeen marka baasboorada isku soo wad aadiyey iskuwa raadiyey oo isku tafatiray bas taliyii kale meesha kii kaloo kasareeya meesha maadi inay meel bacra marka oo meel bis waxda biyuta lagu ciyaara aa ku feelsana waa istaagtaneen hoorkan la firiis hoorkan la firiisane waxaa wadaa marka dharka calanka leo buluug bas aanag la xiriray dhib uu dhibaatay ka badayay meeshaana markiiba saa fadhigiisa laay inaan soo galay saaxib Gib. feelkiyaad soo aan unugtayda aan fee unugta koo itan qofaa lahaa unugtayba saan uu jira geeska askoo fadhiista gib ciidankana kula wato soo idanka u geyb bas waa soo xigtay hadda wax dareema male kaba isboortiska oo wadataa kula wataa anigi unugtayna sidaa qof saa gabaadni si unugta koo itan qofa saa gabaadni ana ku jiro bas hamir dabalmaba sunti ruuti ana iyaga shaaday waxaa arkib anoo dad meyd dhex jiif oo dhaawacay aad ku hay dad dhex jiif ark sidaan dadka dhex jiif dhex jiif waa ka dhex jifta anoo dhiig badan saana soo alboorka nanaga alboorka nanaga alboorka habeenka jiifna suwaha dadkii kale dharka dharkii dhawo dhawo dhiig wax kale dhala loo keenay waa nagala qaado isla markuu nagala qaaday waxaa nala geeyay caasimada kambaala caasimada kambaale meesha waxa waxaana saddex saac abeena cumraa tagnay baskii ka raacnay kow iyo tobanka waxaan tagnay butiyaaba ma xeero tababarka ma wadada waa dhugdahay laas waxaa la diida mataqaanaa hataa tooska laga bixiya soomaalida waxaa lee waa rafaadka arkiya waa soo laabanay lahaadaa jeer dheer lagaa soo geliy saa inu dheerta malinimo ha jeer dheer ma dareemaysa marka buuru buuru marka buuru buuru askariga saddexaad oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi yuusuf ayaa ka mid ahaa ciidamo dalka masar lagu soo tababaray ayaa ka hadlay sida ugu suuro gashay inay ka baxsadaan ciidamada dowladda federaalk aniga waxaa liigay cali axmed maalira cali axmed eh, dadkii macnaa ay kuwal diyaarina oo dagaalkii wax loo dagaalana aniga kooshan aan islahanin aan dhahni meeshaan iyo wada qaldan wahay haddii aan beri waxaya qof muslim aan wax geersina bulshadii adduunya waatan aan qaraaka darmano miyo aan baxno ninkaa kulsantaa u sheeganay mogta sidii aan kusoo dhuumanay dhexdaasaa baawarar nool dhigta cabdibele si xuna si xuna uu kusoo kokanay baawarkii hoomeydaan ka degnay odamashime gabar oo saaranna macnaha ninka meesha haysto alxamid haysta tuulada aan u soconay ma gaartaan markasta wadar qadada soo wacay ninku waan ka shekanay waan ka tegnay dhaqaa sideed saac camal aan kusoo laweynayn sidii aan macnaha haddana baawarkan aan kusii helnay aan xamar ku galnay xamar markaan galnay nin kastaba waxaa yiri meesha taqaanta aad kadibna xalaan aan raadi qorshahii inaan markaas daba aan la shaqeynin
marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee la shaqeeya shisheeyaha
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dagaallo ay boqolaal askari ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka ethoobiya iyadoo laba boqol iyo labaatan ruux in ka badan ay gaajo uga dhimatay gobolka tigrey ee isla waddankaas maxamed cali ayaa ka warramaya aad baad u mahadsan tahay waxaa sii xoogaystay colaadaha hubaysan ee ka holcaya gudaha waddanka itoobiya kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida iyo jabhadaha kala duwan ee qowmiyadaha waddankaasi dega loolankan oo hadda u muuqda inuu galay marxalad ka duwan midii hore waxaa ka dhashay dhimashada kumanaan ruux iyo barakaca boqolaal kun oo qof oo itoobiyaan ah kuwaasoo la nool duruufaha qallafsan ee ay ka dhaxleen dagaalka ahliga ah jabhadda mucaaradka amxaarada ayaa dardar gelisay howlgalladeeda ay ku beegsanayso ciidamada federaaliga itoobiya wararka ka imaanaya gobolka amxaara ayaana sheegaya in isbuucan oo keliya la dilay boqolaal askari halka boqolaal kalena gacanta lagu dhigay ayna maxaabiis ahaan u haystaan dagaalyahanada amxaarada ee fano baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalo muujinaya mucaaradka oo dagalka ka ridaya askar ka tirsan ciidanka itoobiya kadib markii ay u dhigeen weeraro dhabagal ah dagaalkii magaalooyinka ayaa u muuqda inuu hakaday waxayna dhinacyadu isku fara saarayaan dhanka wadooyinka mucaaradka oo hubka nuucyadiisa kala duwan wata ayaana dhulka howdka ah ku kala firirsan waxa ayna ku soo yaacayaan wadooyinka marka ay ciidamada federaaliga ah ay saadka isku gudbinayaan mid ka mid a muuqaalada isbuucan baraha internetka lagu faafiyey ee saameynta xoogan reebay waa mucaaradka amxaarada fano oo ku habsanaya kolanyo ka tirsan ciidanka xabashida xilli ay ku socdaalayeen bannaanka magaalada gondar maleeshiyaadka hubaysan ayaana ku xoomaya gaari uuraal ah oo ay ka buuxaan sahay kala duwan waxa ayna laynayaan askartii gaariga la socotay kadibna gaariga ayay degsanayaan dhammaan saadkii saarnaa oo isugu jira rasaas iyo raashin sida muuqaalka laga dheehan karo amxaarada ayaa iyagoo gaajaysan ka soo baxay howdka waxa ayna u hamuun qabeen saadka saaran gaariga waxaase xusid mudan inay dhammaystirayaan dhaawacyada islamarkaana ay meydadka askarta itoobiya ka siibanayaan dareyska ay xiran yihiin muuqaal kale ayaa muujinaya dagaalyahanada mucaaradka ee fano oo gubaya gaadiid gaashaaman iyagoo gacanta ku dhigaya ciidamo ka tirsan dowladda federaaliga ah islamarkaana dareerinaya sida xayn ari ah oo kale gobolka oromada jabhadda mucaaradka ayaa la wareegtay dhul baaxad leh kadib dagaallo ay la galeen ciidanka maamul goboleedyada iyo kuwa nidaamka ee abiy axmed saraakiil ka tirsan kooxda olla ayaa kasoo muuqanaya iyagoo gaadiid dagaal ku dhex wata deegaano ay ka qabsadeen ciidamada federaaliga ah marka laga soo tago in dagaalka itoobiya ka socda uu yahay mid siyaasadeed oo mucaaradku ay ku doonayaan inay ku ridaan nidaamka abiy axmed oo ay u arkaan mid faashi ah haddana isdilka qowmiyadaha ayaa ah midda ugu daran ee halakaysay amniga daakhiliga ah iyo dhaqaalaha intaba qowmiyadda amxaarada ayaa aaminsan in abiy axmed uu heeb ahaan u colaadinayo sida uu sheegayo mid ka mid a saraakiisha fano oo khudbad uu jeediyey si cad ugu sheegay inay u dagaalamayaan sidii ay dabargo uga badbaadin lahaayeen amxaarada
አንድን ዓላማ ከግቡ የሚያደርሰው ከዓላማው ንጹህነትና ወርቃማነት በላይ waxaan leenahay hal hadaf oo keliya kaasoo ah inaan shacabka amxaarada ka badbaadino dabargo lala damacsan yahay sidaas darteed ayaan dhiiggeenna iyo nafteenna horaynaa shakana iiga ma jiro inaan hadafkaas ku guulaysan doonno waa in aan xoojinaa dagaalka ka dhanka ah nidaamka daalimka ah ee abey axmed dagaalkani waa mid dib u xorayn ah ee keliya ma ahan mid siyaasadeed ከንፈር እንዳይመጠቅለት አድርጎ ሰብኳል። ነጩንም ጥቁሩን dhinaca kale gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya dhaca waxaa weli ka jirta musiibadii ka dhalatay dagaalkii labada sannadood socday majaaco iyo cuntayri ayaana laga soo sheegayaa gobolkan hay-adda w h o ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dad ka badan laba boqol iyo toban qof ay u dhinteen cudurrada majaacada ka dhashay gobolkan dadka degan ma tacbadaan beeraha sababa la xiriira dagaalada oo dhulka geliyey qalabkii ay wax ku beeran jireen sidoo kale waxaa ku dhuftay abaaro saameyn ba-an reebay dadka dhimanaya ayaa u badan kuwa nugul sida caruurta iyo haweenka waxaa weli gobolka ka jirta deganaan la-aan siyaasadeed taasoo dib u dhigaysa in bulshadu ay soo kabsadaan warbixinno kale oo soo baxaya waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay ka badan tahay laba boqol iyo labaatan iyo shan qof oo itoobiyaan ah kuwaasoo gaajo darteed u dhintay iyadoo in ka badan boqol ruux ay ku dhinteen hal deegaan oo keliya warbixin shalay ka soo baxday dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu sheegay in dhul ka badan toddoba boqol oo kilomitir aan la beeran karin sababa la xiriira miinooyin iyo haraadiga hubkii lagu dagaalamayay oo firisan dowladda maraykanka iyo hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegay in itoobiya ay ka gacan siin doonaan sidii gobolka tigre miinada looga saari lahaa siyaasadda muquuninta ee uu abey axmed la soo shirtegay ayaa dalka itoobiya ka yeeshay mid ka mid a dalalka ugu fadqaladaha badan ee qaaradda afrika warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa